Jidhigowga terminalka cusub ee weelada doona garoonka diyaaradaha ee degmada Ceelberda iyo weliba laga tilmaamay kuwa muhiimad weyn leh bulshada iyo dhaqaalaha degmada Ceelberda welina si wadajir ah uga qayb galinaya munaasabada shidhigowga wasiiro maamulka degmada iyo odayaalka deegaanka gudoomiyaha degmada ceelberde haadi siraad cumar ayaa ugu horeyntii madalla ku hadalay isagoona faahfaahin ku bixi muhiimada dhismaha terminalkan usan leeya dadka iyo deegaanka bacda salaam ee, munaasabadan ee, sida ka muuqato waxaa qayb ka ah ee, ugaasigii magaalada odayaasha dhaqanka oo halkan u joogay soo dhaweyntiini iyo inay runtii ka qayb qaataan dhismaha terminaalka cusub ee garoonkan iyo garoonkii hooseyana laftigiisu shaqo aysan dhammaanin waxaan bacda soo dhaweyn aan ka codsanayaa bulshada ceelberde inay ka qayb qaadato ee, cid kasta oo gacanta ku heysay sida xasan cabdixalanana uu meeshan ku intastigreeyey sidii runtii aan ugu celin lahayn kharashkii ka galay oo mahadsantiisa dhawaada odayaalka dhaqanka degmada ceelberde iyo dhansho ha dhawaayeen ina alboorka landhisa goob dadka iyo ganacsidan oo casri ah ugaaskaa hadalka dhameeyey waxaan soo dhaweynayaa wasiirka ganacsiga cabdulaahi cabdigooy wasiirka duulista cadaawe iyo injineerada la socda waxaan aada ugu faraxsannahay in galatala dhagax dhigo tribunaalka
ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda koonfur galbeed maxamed xuseen hadaabe iyo waliba usu ballan qaaday in dowladda koonfur galbeed kaalintii qaadi doonta sidii la dhisi lahay terminaalkan cusub oo baahi weyn lanqaba taagneedeen oo waqtigiina iyo juhdigiina iyo shaqooyinkiina soo bixiseen idinkana horumark ee horumarka garoonkan ka jira iyo waxqabadka markasta u taagantihiin kulli waa idinka mahad celinaa si gaar ahaan waxaan ugu mahad celinaa haddana nin la yidhaahdo xasan oo meeshan juhdi badan geliyey oo waqti badan geliyey oo deegaankiisa inuu hormarayo uga imaaday ee magaaladu jira soo magaalo horumarsan joogo deegaankiisa dib ugu soo noqday waxaanuu shaqo iyo juhdina geliyey annagana ka koonfur galbeed ahaan iyo wasaaradda gaadiidka waxaan ballan qaaday inaa ina garab taagannahay terminaalkaanna ilaa uu ka dhammaanaan isaan u garab taagannahay ee waxaa kaloo rabaa halkaan inaan asigana ugu mahad celiyo gudoomiyaha degmada maantana farxad gaaray noo tahay inaan terminaalkii aan marayno berrina waxaa laga yaabaa inaan iskugu imaano mar labaad siligii iyo xeendaabkiisii iyo maaragtay qaybtii iyo xarigjirkiisii soo noqoshada annadana waxaa waaye wax- inaan wax diyaarsan la xarig jaro oon u oon ugu yeerno mada- madaxdii eh, maxaan ku irahda dowladda koonfur galbeed oo ugu horreeya madaxweyne cabdicasiis si uu u xarig jaro marka wax qurux badan inaan la imaano wixii dowladda laga rabana eh, maxaan ku irahda kaalinteeda la imaato wixii laga rabo deegaankii isku tashigana kaalintiisa uu la imaado si wax qurux badan aan usoo bandhigno duulimaadyadan wax sax ay u noqdaan marka aad iyo aad aan u- aad iyo aad aa u salaamantihiin garoonkan diyaaradaha degmada ceelberdiya markii hore shacabka iyo maamulka si isxilqaanayo ka dhisideen yaan la hayna goob dadka iyo ganacsidaayaan markii diyaaradiyo sugaan iyo markii hodegdanba